deeqdan raashinka ee lanqiibi qoysaska dantiir ee ka dhaqan boosaaso waybayo ku koytay xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso oo dadka deegaankiiyo dhowaan dowradeen deeqdan ooniska jarti raashinka noocyashii shal duwanya dadka dantiir lanqiibi wayniyo unkumahad nageen xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso yoona sheegeen iniyo baaheen qaben helitaanka raashinku nabadoon cabdiraxmaan cali maxamed oo kumid ee nabadoonada boosaasiya sheegay inuus unkumahad nagow golaha deegaanka usoona sheegay iniyo gududeen waajib ku saaranay iniyo kaalmeen dadka dantiir haddana komahe waa markii labaad baan u malinaya oo loo sameeyo hadda maanta waxaa halkan yaala soddon qoys oo loo sameeyey afurin oo khayriya wax ma haysiin golaha deegaanka ayaa jeebkooda ka soo bixiyey oo ugu deeqay ilaahay ka amaanmariyaan leenahay kuwo kalena way harsan yihiin guddoomiyaha xaafadda oo isagoona qayb loox ka qaatay arrinta oo dadka meesha keenay waa dadkii nadaafadda iyo volunteerka u shaqaynayay oo xaafadaha ka shaqaynayay dadka oo maaragta loogu deeqay ee danyarta ahaa haddana waxa weeyaan waa u mahad celinaynaa gudoomiyaga xaafadda bandir qaasim ee boosaaso cabdimaxad iyo qaar ku mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso yo sheegay inay wadi doonaan kaalmeewka iyo afurinta dadka dantiir fayskii labaad baan waxaanu isugu talagalnay inaanu u qareyno dadkaas oo u raadino bal wuxuunoo mataqaanaa lagu afuriyo dad muxsiniina oo mataqaanaa ilaahay khayr ha siiya baa ka qayb qaatay waa uga mahad celinaya waxaan leeyahay ilaahay meesha ha kasoo saarteen wax ka khayr badan ha idiin geliyo dadka maxaayeeday xaafadda benderqaasin intii liidatay aan isleenahay soddon ilaa mataqaanaa boqolaal qoys baa mataqaanaa u baahnaa afurin inka badanna insha allah waxaan rajaynaynaa inaysan fayskii koowaadii kii labaatoona noqon ay sii socoto inta tabartayada aad iyo aad baan uga mahad celinayaa muxsiniintii ka qayb qaadatay iyo xildhibaanada golaha deegaanka iyo gudoomiyaha xaafadda benderqaasin runtii waxaan leeyahay isxilqaan fiican iyo barbilow fiican in mataqaanaa layska warhayo iyadoo ay tahay bishii rabadaan ee mataqaanaa la rabay in layska warhayo sadaqada lala baxo wax badanoo mataqaanaa khayr mataqaanaa la samaysto waxa weeye ilaahay ajar iyo xasanaad anagana hanaga siiyo muxsiniintii ka qayb qaatayna haka siiyo aad iyo aad baan ugu mahad aad baan ugu mahad celinaynaa in hawshaas meel fiican gaarsiinay maantana waxaan u fadhinaa dadka muxsiniinta ah oo isugu jira ganacsatada iskuullada jaamacadaha ku yaala xaafadda iyo shirkadaha ku yaala xaafadda deeqdii ay ama afurintii ay dadka ugu talagaleen inaan gaarsiinay baa maanta halkan u fadhinaa annagoo ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada boosaaso iyo guddoomiyaha xaafadda iyo nabadoonnada xaafadda aad iyo aad baana ugu mahad celinaynaa qof kastoo barnaamijka ka qayb qaatay shaqadan waa shaqo bilow ah insha allah waa sii wadaynaa faysas kalaa ku xigi doona insha allah waxaa aad baan ugu mahad celinaynaa qof kastoo barnaamijka ka qayb qaatay waana shaqadii xildhibaanada naloo doortay marka ugu horeysana maahan insha allah marar badanna waa soo laalaaban doonaa